kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sida aad intiina badan la socotaan waayadan waxaa jiray la xisaabtan ay baarlamaanka soomaaliya la xisaabtamayeen waxyaha ammaanka quseeya kadib markii magaalooyin ka mid a soomaaliya ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo dad aad u fara badan ay ku dhinteen waxaana baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey su'aalo weydiin la yeelanayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka amniga iyo taliyayaasha ciidamada oo kii ugu dambeeyey nabad sugidda shule uu ahaa mid ay su'aalo ku weydiinayaan bal waxa dhacaya iyo waxa laga qaban karayo iyo waxa u qorshaysan nabad sugidda guud ahaan ayaa barnaamijka waxaa ila qayb qaadanaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya xildhibaan cabdiraxmaan xooji jibriil oo hore wasiiru soo noqday islamar ahaantaasina ka mid ah hadda xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo afkaarana ka soo jeediyey kulankii su'aalo weydiinta ay kula yeelanayeen xubnaha amniga qaabilsan ee soomaaliya barnaamijka intuu socdo waxaa sidoo kale xildhibaanka su'aalo uga jawaabi doonaan qaar ka mid a dhegaystayaasha oo inala soo xiriiray waxaan ugu horreyn aan weydiiyey cabdiraxmaan xooji jibriil bal inuu sharaxaad inaga siiyo bal wuxuu ahaa isla xisaabtanka iyo kulmadii ay waayadan la yeelanayeen waxyaha ammaanka qaabilsan waxaana uu ku jawaabay
maalmahan waxaa socday la xisaabtan la xisaabtamaya dawladda xukuumadda oo oo ku saabsan amni darrada baaxad weynaatay ee wadanka ka dhacday labada sano lasoo dhaafay oo aanan wax taqaanaa sharaxaada laga bixinin aanan ummadda soomaaliya loo soo gudbinin sababta ay arrimaha u dhacayaan maadaama baarlamaanka uu yahay hay-adda eegisa ku sameyso hay-adaha dawliga ah waxaan doorsanay inaan aan aan su-aalo weydino madaxda nabad sugidda iyo booliiska iyo ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha maalintii laba laba maalmood aa su-aalo loo weydi badan wuuna ka jawaabay maantana waxaa loo yeeray taliyaha nabad sugidda jenaraal cabdiraxmaan tuulyare halkaas oo su-aalooyin laga weydinayo arrimahan dhab ahaan waxaad dooneyseen ma waxa weeye in warbixin laydinka siiyo siday wax u socdaan waxaad dooneyseen maxay ahayn waxaan doonayna horta waxay ahayd inaan aan aan kusoo kordhino wadanka wax la yidhaahdo la xisaabtan ama accountability qofka mas-uulka ah ama hay-adda mas-uulka ah oo loo idmado inay arrin samayso shaqo qabato shaqadii haddii ku fashilanto in lala xisaabtamo waay taasna wadanka waa ka maqan yahay sababta aan meel lala gaari karin taas waa la xisaabtankaasna dad fara badan anigan ku jiro waxaan qabnaa inay la xisaabtanka uu ku wajahan yahay mas-uuliyadda ugu sarreysa wadanka oo madaxweynaha laakiin fidaro baarlamaan ma keeni karno marka hay-adihii ka hooseeyey inaan u yeerno weye sababtaan saas u dhahayana waxa waaye siday cid walba ogsoon tahay filkan amniga ah ama security-ga ah saddex sano barkii lasoo dhaafay si sharci darro ah waxaa gacanta kula jiray madaxweynaha wixii kasoo baxana asaga in lala xisaabtamo waa maxaa yeelay primisteradii lasoo dhaafay waddanka soo mara iyo midka hadda joogo intaba waxaa uga sarreeya arrimaha ammaanka madaxweynaha isagaana a keena dadka loo loo xilsaaro inay amniga ay wakiil ka noqdaan taas ha ahaato ujeedada aan ka rabna waxay ahayd marka ugu horeyso inaan ogaano sababta ay ku dhacday in nabadgelyada wadanka saddexdii san labadii sanood lasoo dhaafay inay aada iyo aada boqol kiiba boqol hoos usii aado boqol kiiba boqol hoos usii aado ay ka darto meesha uu wadanka taagnaa sebtembar tobankeedii labada kun iyo labaiyo toban oo ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii lasoo doo taasna waxay tahay wax oo ummadda soomaaliya looga fadhiiso inaan jawaabteeda helnaa taasaan ku daba taagna runti marka maxaa hadda idin soo baxay oo laidin sheegay oo aada hesheen oo aad raadinayseen wax hadda oo natiijo weyn oo laga gaara male su-aalo generaala la weydiyey laakiin waxyaalihii aan soo jeedin waxay ahaayeen maadaama su-aalihii ay dhammaadeen sida ugu habboon aan ku heli karno nabadgelyada soo xumaanaysa iyo arrimahan falalka argagixisada socdo oo aanan hay-adaha nabad sugidda iyo amniga aysan waxba wax ka qaban weysay waxa weeye marka hore inaan helnaa anaana soo jeediya baarlamaanka maanta inaan helnaa labadii sano lasoo dhaafay intii fal argagixiso ama ama ama qarax ka dhacday caasibadda ama magaalooyin kale faylashii laga sameeyey oo ahaa baaritaankii la sameeyey qarax walboo dhacay ama ama ama wax walbo fal kastoo argixisoo dhacay baaritaankii laga sameeyey faylashoodii copy inaan helnaa faylashaasna inaan ka dhex helnaa qarax walbaba baaritaanka lagu sameeyey waktiga la bilaabay baaritaanka madaxda loo xilsaaray inay baaritaanka samayso qaab tilmaameed lagu geli lahaa investigationka ama baaritaanka iyo baaritaan kastoo la sameeyey natiijadii laga gaaray marka haddii ay for example dhacday shan iyo toban falal oo argagixiso hadday dhacday inaan helnaa shan iyo toban file oo buuxa oo aan ka helayna macluumaadka iyo waxaa kaloo waxaan u baahan nahay in hay-adaha ammaanka ay noo soo gudbiyaan baaritaankaas la sameeye analysis ay ka sameeyeen ama research ay ka sameeyeen oo soo saarayo inay jiraan calaamaad la garan karo meesha ay wax u socdaan ama meesha wax ka imaadeen ama ama meelaha wax laga soo abaabulo ama waxaa la yidhahdo pattern ingiriiska lagu yidhahdo ina loo keeno arrintaas waxaa waxaa sakangaleeyey ama ama ama igu raacay baarlamaanka hortiisa xildhibaan goodax kabacdina gudoomiyaha baarlamaanka jawaari ugu amray wuxuu yihi arrintan waa in la qaataa warqad uu qoraayo had ujeedada ka dambeysana waxa waaye yani su-aalo afka internet ka weydiin lahaa oo la iloobi lahaa inuu baarlamaanka helo faylashaas dhan kabacdi intaan guddiyo u saarna aan darasno waxyaalaha looga soo baxay kabacdi aan dib ugu yeernaa markaas madaxdii hay-adahan sugidda iyo iyo ammaanka qaabilsanaa iyo haddii loo baahdo prime ministerka ama wasiiro ama ama haddii ay nagu suurtagelayso madaxweyne laftiisina wax ka weydan khadadka telefoonada ayaanu jaleecaynaa markaan dhegeystahan ayaan kuusoo qabanaya dhegeystaha ugu horeeya ee khadka telefoonka dhegeyste magacaaga iyo deegaankaad joogto ku bilow su-aasha aad qabtid oo xildhibaanka aad weydiinayso bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan ugu horreyn salaamayaa dhammaan bahda v o e da waxaa kaloon salaamayaa inta ku howlan beriyaasha ku howlan galabta barnaamijkan waxaan su-aal weydiinayaa xildhibaanka khadka ku jira xildhibaan xabash xildhibaan waxaan ku weydiinayaa mar walba waxaad u yeedhaan madaxda dawladda iyo laamaheeda kala duwan waxaad weydiisaan su-aalo ku saabsan shaqooyinka ay hayaan waa marka aad su-aalaha weydiisaan ay idinka jawaabana kama daba tagtaan lama xisaabtantaan marka haddii aydaan la xisaabtamayn ujeedada aada ugu yeedheen maxay tahay maxaa yeedhitaankaasi wax macnaa kuu soo kordhinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsanta xildhibaan maxamuud si waa ku saxsan yahayo baarlamaan oo qayadiisa yar yar yartahay waan nahay xaalado oo iska ilaahay ogyahan oo ku dhex shaqaynaa dhaqan ama culture oo la xisaabtanna kuma aanan soo baran intii horena waa kufayna laakiin waxaa moodaa hadda baarlamaanku inuu la xisaabtankiisa aada u badan yahay hadda kahor la xisaabtano badan aan samayna baa waxay ku waayeen shaqadooda wasiirnimo dad baa waxay ku waayeen shaqadoodii hay-adahii madaxda ka ahay saabtan waxaan keenay madaxweynaha inaan ka sameyno petition inaan ka sameyno impeachment marka intaasoo dhan runtii yaysan wax kaloo weyn keenin laakiin waxay keentay atleast in madaxda wadanka inay ogaataa in aan ku dhisannahay sharci aanan ku dhisineyn qof intuu meesha meel madax ka noqdo inuu yidhaahdo anaa ku amar taageynayo ama dictator baan noqonaya laakiin inaan ku dhisannahay dastuur taasaana keentay haddii aan u yeerno hadda hay-ad qof madax ka ah ama prime ministerka ay sida ugu dhaqso badan ay ku yimaadaan marka yani waa bilow waaye ma dhahayo waxaan nahay perfect ama aada baan u fiican nahay laakiin bilow waaye waa la kufaya waa la soconaya laakiin waxa ugu fiican kulli waxa hadda inaan bilowno in ay bilaabato wax la yidhahdo la xisaabtan oo la keenana qof sharciga ka weyn inaysan jirin waa tahay haddaan raacsado xildhibaan xoosh dad badan ayaa laga yaabaa inuu arkaan in la xisaabtankan iyo hadda arrintani aad kula xisaabtamaysaan madaxda amniga qaabilsan qaraxyada iyo weerarada dhacaya inayba daba socoto markii la yidhi markii madaxweynuhu yidhi bal xildhibaanada ha la baaro madaxda kalena ha la baaro si amniga loo xaqiijiyo kadib weerarkii daalo arrintaas idinkoo ka duulaya ayaad keenteen bal adin la xisaabtama adinkana taasi maxaad uga jawaabaysaa dabcan waa loo qaadan karaayo saas xildhibaano badan oo ka xanaaqsanaa intaas xasaanada oo madaxweynaha si si khaldan u galay dad badan waa ka xanaaqeen run waaye runtii waxay uga xanaaqeen madaxweynaha ayaa asna xasaanada soo isticmaalaya magaalada dhan xirto dhagaxyo ku xiro markuu telefoorka gaarayo ama xaafad kale magaalada kutaa gaarayo xasaanadan waa xasaanada oo cross the board uu dastuurka siinaayo madaxda wadanka aniga kolleyba wax weyn horta iguma haynin taas laakiin waxaan qabaa xisaabtankan inaysan taas ku saabsanen middaas madaxweynaha waan waan kala garanay waa la fadhiisanay laba laba baan ka hore dooneyna u dhacday taas waana waana waan naga raaligeliyey laakiin arrintan sababta u timid waxaa waaye runtii dhibaato weyn ayaa wadanka ka socotay yani dhibaatada weyn ka socotana waxay tahay waxaa waaye si ugu dareed oo oo oo oo ummadda qaalan weysa waxay ahayd ciyaal dhalinyaro ah oo jaamacado kasoo qalin jibiyey oo xaflad u yimid liido in xasuuq geyra caadiga loo geysto lana haysto dhowr iyo toban saacadood yani iska daa wixii hore aan soo marno dad shicila iyo iyo iyo dad mataqaana masaakiina hoteelo inta lagu weeraro lagu sameeyo haddana eertataala waxay tahay qaraxyadan dhacaya dhan dadkaan magacyadooda la sheegin badanaa ku dhintaan hadda kii ugu dambeeyey oo oo s y l agteeda ku qarxay nimankii hore dadka ugu badan oo ku dhinta dumar masaakiin oo jidka ku gado mataqaanaa badeeca yar yar iyo saliid iyo gaas iyo jaab iyo ku gadaan ugu badnaa dadku linta magacadooda lama sheego laakiin muwaadin oo soomaali aw ah marka arrimaha dhacay inaan lala xisaabtamo wax weyn waa runtiina pressure weyn oo naga haystaa ummadda laftigeeda naga haystaa meel walba aan tagno waxaa laleeyahay war wadanka ma mari karo qarax baan aan la joogi la-ana marka ani waxaan qabaa taas inaan inaanan loo fiirinin meel hoose aan laga fiirinin laakiin inay tahay wax fiican in la xisaabto maxaa yeelay yani khasaarooyinka dhacooyo bini aadam iyo iyo iyo iyo maal iyo propertyba wax aada u weyn waa runti iyo moraalkii muwaadinka soomaaliya laftigiisa meel xun oga dhacaysa yani maanta waxaan islahayn inaan gaarnaa yani two thousand twelve markaan madaxweynaha soo dooranay waxaan ku ballanay in aan election gaarnaa dhowr bilood ka bacd august aan gaarnaa election inaan gaarnana waxyaalaha weyn inay saamaxa ay tahay waxaa weeye in la helaan nabadgelyo baahsan waddanka laakiin waxaa moodaa nabadgelyo xumadii inay sii weynaan bahdo oo oo meel laba yaab ay taaganta run wat dhegeystaha xiga ayaan markan jaleecaya dhinaca khadadka telefoonka dhegeyso kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka adigoo ku bilaabaya assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed cumar xanakti ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho xildhibaanka waxaan rabaa in hal su-aal weydiiyo sidaa ognahay maalmahanba waxaa socotay in wacyaha ammaanka ay su-aalo ka weydiinayeen amni darada ka jirta magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo sidaa ognahay hay-adaha ammaanka ma haystaan qalab ku filan dheeraad ma qaataan haddana habeenkii iyo maalintiiba waxay waardiyaan amniga xildhibaanada iyo dowladda soomaaliya haddana sidaa ognahay baarlamaanka waxaa agyaalo sharcigii argagixisada oo wax walba ufududan lahaa ammaan mala dhihi karaa baarlamaanka maadaama ku cadaadinayaan hay-adaha ammaanka in ayaga xaggooda ee lagu hahayaan ammaankii maadaama sharciyadii aan sixilaa yihiin waa mahadsantiin runtii sharcigaas ladagaalanta argixisada waan horyaala ugu yaadaa ani waxaan ku jira dadkii garaadka ugu horeeyey kasoo shaqeeyo niman kubra ah oo adiyadii ay kala shaqeeyey sidii loo draft garayn lahaa laakiin markii loo gudbiyey wasaaradii ay qusaysay waxaa moodaa in waxyaalo laga bedelay oo hadda dhibaatada taagan ay tahay annaga sharci kasta naloo keena haddaan iska gudbino dhibaatay noqonaysaa sharciga inaan inta miisaano aan fiirino waxyaalaha ka iman karaayo inaan fiirino waayo weliba yani sharciga la dagaalanka argagixisada meesha ugu khatarsan oo aan rabno inaan ka ilaalino waxa waaye inay ku jiraan mataqaanaa qodobo iyadoo laleeyahay waxaa lala dagaalamaya argagixiso haddana qofka muwaadinka xuquuqdiisa duudsinayso marka sababta ay waxaas u daahayaan waxa waaye guddiyadii waa waxay dalsayaan sidai u gelin lahaayeen qodobo safe guardin ku sameynaa ama ilaalinayo xuquuqda qof qofka shaktiga ah qof kasta oo lasoo qabto ha noqdo xataa shabaab ha noqdo waa muwaadin waay yani laakiin qofka tuuga laga qabo waa waa criminal dambiilo waa mahinan muwaadin ma aha lama dhihin muwaadinkasana xuquuq buu leeyahay in in in in xuquuqdiisa la dhowraa marka yani meelahaasoo kale laga fiirinaya laakiin haddii inta laloo keeno sharci oo isaga dhan loogu talagalay qofkii kale in laiska xirto ama tuug lagu xirto aan baasgarayno weli kamaalin dhibaatooyin badan looga iman karaan waxaan kusoo gudbinayaa dhegeystaan kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu bahda v o a dhammaantin waan salaamayaa magacaygu waa saciid cali cabdi waxaan joogaa magaalada gaalkacyo waxaan weydiin lahaa anigu su-aashaydu waxaa weeye waxaa jira inta badan xukuumadda federaalka ee soomaaliya inay ballan qaado inay samaynayso howlgallo looga hortegayo al-shabaabka markii howlgalladaas laysdhaho inta badan waxbaa kasoo naasacad oo magaalooyin badan la qabto oo dadka ay dareemaan horumar in howlgalkii la joojinayo taas oo mar labaad fursad siinaysa shabaabkii inay soo xoogeystaan oo iska soo ururiyaan oo magaalooyinkii iyo intii u dhoweydba ay dib u qabsadaan marka ma laga yaabaa xisaabtamaan baarlamaanku inay kala xisaabtamaan xukuumadda dowladda ee inay arrintaas wax ka bedesho istaraatiijiyadaas bedesho barnaamijka ah in magaalo la qabtay oo laga saaray shabaab oo la xoreeyey oo shacabkii soo bara ka barakacay ay kusoo laabteen oo dib usoo degeen misena mar labaad loo baneeyo shabaab oo magaaladii ay sidaas kusoo qabsadaan inay arrintaas wax ka bedesho istaraatiijiyadaas bedesho su-aasheedu aniga intaas ku dhantahay waana mahadsantihiin aada muhiima waayo runtii arrintaas waa dhacdaa soomaaliya aada uga dhacdaa runtii meelaan hadda dowlado dhexe ilaa laga gaaro koonfurta magaalooyin badan oo inta la qabtay hadhow haddana laga baxay waa jiraan waxaa jiro cilmi baaris lagu sameeyey wadamada hadda argagixisada aada uga jiraan oo afrika ah ay kamid tahay nigeria iyo mali iyo soomaaliya iyo wadamo badan waxa la isla gartana waxay tahay waxa waaye sababta waxyaalahaasoo kale ay u dhacaan inay tahay waxaa la ogaaday xiriir weyn inuu ka dhexeeyo musuq maasuqa iyo guguuldaraysatada in laga xoreeyo gurubada argagixisada meelaha laga qabsado sababta waxa weeye haddii hay-adihii loo dirsaday shaqadaas ama military ha noqdo ama nabadsumin ha noqdo ama boliis ha noqdo uu ka jiro musuq maasuq baaxad weyn leh oo dadkii madaxda ahaa ay ku tagbasalayaan dhaqaalihii loogu talagalay ama ha noqoto in aalado lagu soo galo equipment ama askartii la siiyo mashaarkoodii la qaadanayo askarigiina waxaa ka dhumaya moraalkaa ka dhumaya marka soomaaliyana kama duwana meelahaas yani waxyaabaha loo baahanya waxa waaye xisaabtanka anaga aan wadno hadda keliya ma ahabo yani maxay waxaan u dhaceen laakiin waxyaabaha ay u dhaceen inaan ogaano yani waana jirtaa hadda mataqaanaa inaan askarteeni aanan la siinin mishaar dhowr dhowr badan maalinta ra-isul wasaaraha baarlamaanka iyo xildhibaan golaad waxaa weydiiyey wuxuu yihi goormaa mana siin kartaa uu yihi dalkii muxuu ahaa cadeymo inaad bixin doontiin mishaarkii militariga booliiska iyo nabadsugidda oo intaasoo bilood aan la kala siin waxaa umalaya inuu yihi militariga kow iyo toban bilood booliiska sideed bilood miyaa ma aqaan ma xasuusto nabadsugidda sidoo kale marka askari oo oo ilmo leh oo dagaal ku jiro oo aan la siinin dhaqaalihiisii aan la siinin wahaysan haddana uu jiro dhaqaalihiisii in lagu takrifilayo yani waa imanaysaa inay waxaana saldhacaan marka yani arrinta noqon taalo arrin aad u weyn waa u baahan in lees calool baaro madaxda ugu sarreysana in la calool baaro u baahan waa iyagana inay lilahi noqdaan dadka inta soo baraysaa ina dhacaan warmeeshaan waa waa ku fashilana yani taasna ma taalo hadda meesha waa tahay sidaa ka dhawaajisayba in askarta qaarkood mushaarkooda uu kasoo daaho oo aada uga soo daaho qeybihiis kala gedisanaa aadan haddana sidaasoo ay tahay askartu waxay mar kasta u taagan yihiin inay amniga ilaaliyaan inay waddanka cadowga ka difaacaan inay dhiigooda u huraan waddanka iyo dadka marar badan waad ku celceliseen in lagu fashilmay amnigii soomaaliya waddan hadda soo korayo oo kale markaad fiiriso askartiisu ay aad u liidato haddana arrimaha ay la tacaalayaan oo aad uga xoog badan mararka qaarkood waxyaaba fara badan oo lagu ammaani karo ayay sameeyaan oo ay ka hortagaan baarlamaanka waxa u diiday inay ku dhiirigeliyaan askarta iyo madaxdoodaba marka taas oo kale ay sameeyaan inay dhahaan wax wanaagsan baad samaysaan hor u socda si qofka ugu yaraan dhiirigelin ay ugu noqoto of course waa ku dhiirigelinaa askarta frontka ku jirto dagaalka ku jirto askarta markii meel lasoo weeraro runtii gurmadka inta sameeyo yareeyo mataqaanaa dhimashada iyo dhaawaca yareeyo runtiina ciidamada soomaaliya especially kuwa gaashaan aad bay ugu fiican yihiin arrintaas oo markaas wadamo qaarkood sida kenya iyo wadamo kale gurmadkooda intay u gurmanayaan baa boqolaal qof la dilaa laakiin kuwa soomaaliya waxaa moodaa inay inay inay si fiican uga hortagaan taas waa wax fiican aan aan mataqaanaa aan aan aan dhiirigelinayno laakiin annaga hadda waxaa naga maqan waxa waaye waxa la yidhaahdo intelligence ama xog raadin maxaa yeelay argagixiso waa in looga raayaa ciidamada nabadsugidda shaqadooda ugu badan waxa waaye xog raadin si looga hortago wax soo socdo waa in xog la helaa si looga hortago wax soo socdo in la minimise gareeyo wax soo socdo meeshaan ka dhimana meeshaas waa yacni gurmadkeena waa fiican yaha ciidamadeenna waa iyagoo dhibaato haysatay gaajo haysatay ay dagaalamayaan sabayna ka tahay waxaa kaaga si daran kuwa jidadka taagan ayagoon qadaynin oo jidadka taagan oo amniga sugaayno marka marnaba ma aha inaan annaga taas ogeyn aad baan ugu soonaa laakiin meesha aan ka dhimanay waxa waaye yani qaybta hore bilowga argagixisada waxa waaye in xogtooda la helo haddii la helo waa waa la minimaasgaleyn karaa taas waa meesha hadda keliya banaana iyo markii ay wixii dhaceenna in ummadii loola qaybsadaa war wixii soo dhacayo o dhan sanadahan saanay u dhaceen dadkaana ka dambeeyey intaanan hayna waxaanan keenay cid loola qaybsada malaha banaankad istaaga tvga laga hadla waxaa layihahdaa booliiskia maqana hebelaa soo daahay waxaas wax soconaya maaha waxaa waa inaan helnaa yani report ah ama warbixino ah baaritaankii la sameeyo oo wixii oo ku saabsan sir sir dawladeed ku saabsan qadcad baa laga marsiin karaa laba sentence iyo wixii oo khatar ah laakiin ummadda in loosoo gudbiyo baarlamaanka loosoo gudbiyo ummadda aan la qaybsano waxyaalihii soo dhacay maxay u dhaceen yaa ka dambeeyey yani say u dhaceen maxaan ka baran karnaa waxaas dhan lama hayo taasna waa hadda midaan si weyn waa tahay xildhibaan adigoo aada umahadsan dhegeystihi ugu dambeeyaan kusoo gudbinayaa markan magacayga waa xasan maxamed wadanka holland waxaan rabaa xildhibaanada inaan weydiiyo waxaan ognahay kooxda al-shabaab inay laamaha dawladda ay kooxo badan kule ay kuleeyihiin dad la shaqeeyo tusaale markan kaaga soo qaato dhacdadii ugu dambeysay ee dalia airline waxaa ka qayb qaatay rag nabad sugidda ah oo qaraxa fududay waxaan ognahay madaxtooyada markii la weeraray in dad ka mid ahay oo nin korontada korontada uu shaqayn jiray oo madaxtooyada joogay inuu fududeeyo waxyaabo badan marka sidey ku dhacaysaa maadaama al-shabaab sidaas ay u xoog badan yihiin barlamaankan ay wax ku leeyihiin laamaha dawladdan waxay ku leeyihiin inaad macnaha nin aad macnaha hay-adaha ammaanka madaxdooda su-aala aad weydiisiin ku saabsan dhinaca ammaanka waana mahadsantihiin aan jeclay inaan codkiisana ku maqshiyo waa mahadsan tahay runtii arrimaha aada sheegtay tuguno iyo kurikuteen waxa la yidhahdo waa haynaa laakiin maadaama parliamentarians aan nahay shaqa ma ku geli karno wax kurikuteen ah ilaa aan hayno wax caddeey ma ah waa maqalnay howlahaas laakiin taas keliya ee waxyaalo kale oo oo oo waali ah waa maqalnay laakiin haddaadan cadeyma haynin haddii kale ceeb baa gelaysa dambina waad geli aan gelayna anaga ahaan xildhibaan ahaan marka taas kuma howlgeli karno waxaan rajaynaynaa faylashaan aan codsanay hadda aan ka codsanay dawladda aan ka aan ka sugayna bishaan dhexdooda inay keenaan in aan ka heli karno macluumaad haddii waxaanu jiraan oo kaleeto maxaa waxaan leedahay wax kastoo dhacay waxaan rabnaa riboortkii laga sameeyey oo baaritaanka ah in naloo soo gudbiyo dabcan kii madaxtooyada lagu galaya hadda sheegaysay faylkiisa haddii naloo keeno aan baar aan ka dhex helno arrinta hadda a sheegaysay waa ku howlgeli karnaa kii eeraboortka waa waa waa kutilkuteenta waa maqlaynaa hadda ninkii inuu ku jiray oo ninkii camerada laga arkaayo shaqadiisa ina inay nabad sugid in kale laakiin again waxaan u baahan nahay dad cilmi baaris yaqaano wax ay soo qoreen oo intaan fiirino aan hadhowna aan ku samayno double checking ama sidaan u fiirino aan ka dhex helno haddaan ka dhex helno waa ku howlgeli karnaa laakiin haddeertaan wax ku tilkuteena fadhi gudub oo kale waa uga hadli karnaa laakiin maadaama aan aan xildhibaano nahay xilana saar xilkana saarna waxa waaye wax aan xog oo oo la og yahay jiro inaan ku howlgalnaa loo baahan yahay wamaadsan waa tahay xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil aad iyo aad baan kaga mahad celinaya waktigaagii iyo sidoo kale dhegeystayaashu aa su-aalaad uga jawaabtay xildhibaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystahana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa toddobaadkan waxaa idiin soo saaray halkan idin kala socodsiinayey anigoo ah jamaal axmed maantana qolis dambe nabadgelyo